weliba maalintii shalay hayti baarlamaanka federaalka soomaaliya hortiisa harkijeediya khudbadiyo yoona ka badhe kaayan qorshayaalyo shaqeeyo taariikh nololeedyo limushara on tegin qobdowka heelka guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya warin xildhibaanadii khudbadooyo jeedii ku mid hayay xildhibaan cabdifataax ibraahim geesey xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo xildhibaan idriis cabdidakhtar iyoona musharaxiintaasi kulijoy hajeedeen khudbada musharax kastan usafarantisa kajiid kalsoonida mudaniyaalka gola shacbiga iyo hatan xildhibaan cabdifataax ibraahim geesey weliba uusahaa xildhibaanka keliya ousa ku mid ahay musharaxiinta ee tvshaiyo sakajarti in usahay qofa ka shaqay arrimo saxaafadii xuquuqul aadanaga walba waad ogtihiin markuu issharaxayo wax badan buu sheegaa laakiin waxaan kalsooni badan ku qabaa intii aan isi soo taagay oo aan howlo badan kala duwan soo qabtay wixii aan isi soo taagay oo sheegay taariikhda dad badan oo dib u yaqaano ama ii raaci doonaa la helayaa waxaan jeclahay inaan ka dhabeeyo wixii aan kari waayana aan dadka maaragtay u sheego oon iraa arrintan waan kari waayey laakiin ma jecli waxaana kari karin inaan sheego waad ogtihiin xildhibaanada sharafta le ogolaha shacabkow in yacni dhibaatooyinka lasoo maray xaruntii oo burbursan xafiisya la-aan oo baarlamaankii ah ammaankoodii wax laga qaban waayo dayacaad oo dhowr iyo soddon xildhibaan ay u dhinteen oo amni oo amni darro ah ayaga iyo qoyskooda oo isla baaba-ay gurnabilaad iyo mushaaraad rigli ah iyo iska daa maaragtay sitini allowance in la helo oo fadhiyadii oo gunooyinkii fadhiyadii iyo gunooyinkii ishay safar in maxay ahayde la kari waayey iyo dhibaatooyinkii xildhibaanadu soo mareen insha allahu tacaala carabta waxay ku maamaahdaa kulla yom mushciih laakiin sida haddaa xaaji mustaf uu ka dhawaajiyey xildhibaan cabdifataax samigayna uu ka dhawaajiyey kulla yom ciid waaye haddaa idinka marka hore qorshaysaan oo guddoomiye baarlamaan oo xildhibaanada maaragtay ka tirsan oo jeebkooda galaya aada doorataan maalin kasta iska ciidi
guddoomiyaga hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo weliba uusa ku mid ahay musharaxiintii khudbadada jeediyen waa inuu safaraha inti marlamaad usan tartama hilka usoona afartii sana aan ka dambeyd usahay guddoomiyaga baarlamaanka waa inuu is osa inti xildhibaanadii haani hore iyo hase shaqeeyan iyo haan cusub intiyo siyan odyo si usan wada howlo baarlamaanka waqtijo dhammaadi usoona dhammaystiran waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale anigu qofna ima wato anigana qof ma wato qof aan aniga wadan karana ma jirto arintaa arrintaa waxay u muuqataa dadka ku habaaqaya inay tahay inay tahay marata character assassination waxay yidhahdaan ama la yidhaahdo dhalandil baa la yidhaahdaa af soomaaliga taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kale aan u ballan qaadaya dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan martaa la musuq maasuqin ama wax isweydaanin aan loo samaynin intaa ka bacdi walaalayaal haddii aad i doorataanna waxaan idinku hogaamin doonaa si dhexdhexaadnimo haddii aad i dooranina waxaan ballan qaadayaa inaan xilkayga xildhibaannimada ah aan si daacad ah oo diinta iyo dalka iyo ummadda ku jirto aan udirto wasalaamu calaykum xildhibaan idriis cabdi daktor oo ku mid a musharaxiintii hajeedin khudbadooyo iyo weliba usa bandhigay qorshayaal usuk odsadow intii xildhibaanadii ka dooradaan si iswalan ku bedel hanaankii hore ee baarlamaanka us horehan ka shaqeeyi jiray
gudoomiyaha jaamacadda abba jubba yahay yaha kutabi ha xil wareejiye ee shaqada lamaadana qobadi wala haytay laba kun iyo toban shan wala hay oo consultancy ee dhinaca beero ee hay-ado shal duwan hay-ad mayleeraay maraykanka lagu leeyey qaabilsan dhinaca beero iyo hay-adaha mayleeraay dowliga ee dowladda federaalka walaynahayo consultancy tan kala ee wala sii sheegay wala ay shaqeeyay hay-adda caafimaadka hay-adda may leedahay cuntada adduunka faw yaan shaqeeyey hay-ado badan aan shaqeeyey oo inta lahayn koobu korno cv-gii haysataan wala kumide hay-adda world division oona madax ku hay hay-adda faw undp unisher kulley walkasta wala qiyaalan may leedahay cv-ga haddii aan taas ku gudubo tabar tabar tabar siminaaro badan ama tababaro badan oo gudaha iyo dibadda oo siminaaro dibadda iyo gudaha yaa yaa ku qayb galay oo ka saabsan maamulka iyo maareynta hogaanka maamulka iyo war ku saabsan aafooyinka cimiladaha beeraha daaqa sunnada ugu kormeer tababarada dhaameyda aan kugaabari hadda loo sii sheegay shaqo dheeri aan qobol iyo beertan xarun agoon oo ciyaarka darbujiidka iyo furi baydawo ku furi wararkaba
afartuu musharaha onteen korso guddoomiyaha baarlamanka iyo limusharaho yoonan tartamahayan guddoomiye ku-heenka koowaad ee shalay lakudhugun sidii khudbadayo yoona walaa intaas kurad la gudagalo doono doorashada guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-hogeenyay markila deera taarigda tomiyo kowda bilo koowaad sanadka lamada kun iyo tomiyo todobada waana la doorado doona guddoonka baarlamanka war intaas ku dambaydna wali baa la doorado doone madaxweynaga dalka soomaaliya hogaamiye lahaayey